bsmi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala اllah wslm عlىa nabiyina mxamadi wعlىa aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud sulaymaan bn lashcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabun fii khabari bni saaid ibnu saa'id khabarkiisa caddayntiisiibu u baab yahay ama ka sheekayntiisa ibnu saa'idna waa la yidhaahdaa ibnu sayaadna waa la yidhaahdaa wiil yar oo wuxuu ahay madiino joogay oo yahuudda ku dhex jiray yahuuddina u ahaayna la sheegay oo markaa shaydaanka oo wax tustuso akhbaar fara badan baa marka isaga muslimka aad u wariyey axaadiid fara badan oo isaga ka hadlayso abu daawuudna jumlo ayuu axaadiidtaas ka wariyey isaga iyo dajaal yaa aad isu dheeh galay oo ilaa saxaabada qaarkood ay ku dhaaran jireen ibnu sayaad inuu dajaal yahayba dajaalkii nusuustu ay sheegtay sida jaabir iyo cumar iyo ibnu cumar iyo ay ahaayeen qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana abu caasim khushaysh bnu asram qaala xadaana cabdurazaaq qaala ahbaranaa macmaru can الzuhriyi can saalimi can ibni cumar أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم nebiga mara wuxuu soo maray bibni saa'idin ibnu saa'id buu soo maray fii nafarin maca nafarin isagoo jamaaco macooda ah min asxaabihi asxaabtiisa ah fiihim cumar bnu اlkhadaab cumar uu ku dhex jiro wa huwa yalcabu isaga oo ciyaarayo maca alkhilmaani ilmaha la ciyaarayo cinda uطumi bani magaalata reer bani magaala buurahooda ama taagagooda agtooda wa huwa hulaamun isagoo wiil yar ah oo cunug yar ah markaa ibnu sayaad falam yashcur ma dareeminba xataa daraba rasuulu llahi sal ly slam intuu nebiga ka dhuftay dahrahu dhabarkiisa biyadihi gacantiisa uu kaga dhuftay rasuulkii ma dareemin ilaa uu gacantiisii ayuu wuxuu ku dhabarka uga dhuftay ayb uma qaala waxa uu yidhi atashhadu annii rasuulu اllah ma ka marqaati kacaysaayo ma qiraysaa aniga inaan ahay rasuulkii alleh qaala fanadara ilayhi ibnu sayaad ibnu sayaad waa fiiriyey nebiguu eegay faqaala waxa uu yidhi ashhadu annaka rasuulu اlummiyiin waxaan qirayaa inaad ummiyiinta rasuul u tahay carabta in rasuul carabta loo soo dirayaa tahay rasuul dadka caam loo soo diray ma tihid sidaasuu leeyahay uma qaala bnu sayaadin waxa uu yidhi lilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam uu ku yidhi atashhadu annii rasuulu ullah adiga ma qiraysaa inaan aniga rasuul alla ahay faqaala lahu nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi aamantu billaahi wa birusulihi waxaan qiray alle iyo rusushiisa ilaahay iyo rusushiisa ayaan rumeeyey aniga ayb hadal marka sidaa mujmal oo ugu jawaabay oo isagana nebinimadiisa ifdaalinaysa ayb ishkaal baa marka meeshan ku jiro waxaa la leeyahay marka nebigu see ugu oggolaaday madiine dhexdeeda nin nebinimo sheeganayo qof rasuulnimo sheeganayo kayf madiine dhexdeeda nebigu u daayey oo iskaga dhaafayna qurtubi iyo waxay leeyihiin iyo kaiir min alculamaa waxay ahayd ninkan yahuuduu ku dhex jiray nebiguna markii uu madiino soo galayba durbadii uu madiino soo galay yahuudda waa la heshiiyey wuxuuna heshiis ay ku galeen sidooda inuu u daayo ayaguna ay daayaan magaaladan ku wada noolaadaan muddadaasay ahayd marka muddada nebigu ninkan uu sidan marka ibnu sayaad u arkay ee intaan madiino laga saarin yahuuddoo dagaalka lala gelin ka horay ahayd hadday ahaan lahayd wakhtigaas kale maba ku noolaa karinba wakhtiyadii dambe khasawaadkii ay dhaceen ka bacdi oo nebigu markaa yahuuddii uu madiine ka raray markaa de qof nebinimo ku sheeganaa madiine dhexdeeda nebiga kuma daayeen sala allahu calayh ali wasalam marka ishkaalkaasna marka sidaasaa fahamkiisu yahay ayb faqaala lahu nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ku yidhi aamantu billaahi wabirasuulihi uma qaala lahu nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigaa ibnu sayaad ku yidhi maa ya'tiika maxaa kuu yimaada adiga qaala waxa uu yidhi yaatiinii saadiqun wakaadibun mid run sheegaya iyo mid been sheegayaba waa ii imaadaan waxbay ii sheegaan yani taasaaba caddaynaysa nebi inuusan ahayn marka nebi saadiqun baa u yimaada bis malag saadiq ah faqaala lahu الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi khuliqa calayka almru khuliqa almru arrinkii baa laysku dardaray calayka adiga korkaaga waa layskugu kaadheehayoo been iyo run baad dhegaysataa nin isku dardaran baa tahay oo warkiisu yacnii xaggay xaggaba wax uga imaadaan oo wareersan uma qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi innii qad khaba'tu laka waxaan kuu qariyey buu yidhi khabii'atan yacnii shay makhbuu oo la qariyo waxbaan laabta kuugu qabtayoon xabadka kuugu qariyey bal sheeg buu yidhi ayb wakhabba'a lahu wuxuuna u qariyey yowma wakhabba'a idindhiga wuxuu u qariyey yowma ta'ti asamaa'u bidukhaanin mubiin aayaddaas oo dukhaanka uu ku jiro ayuu qalbiga u geliyey qaala bnu sayaad waxa uu yidhi marka huwa dukhu wixii marka ja yacnii run iyo been iyo wixii marka inuu isku dardaran yahay halkaana ka caddaatay ibnu sayaad marka waxa uu yidhi huwa dukhu huwa yacni almakhbuu'u shayga la qariyey addukhu weeyaan buu yidhi addukh marka dukhaankiina toos waa u dhihi waayey waxna waa ka sheegay waa shaniga marka faalalowga iyo kitaabgaablowga shanigiisa saas wixiis waa isku dardaran yihiin meelna waa ka gogo-an yihiin marka wuxuu yidhi huwa dukhu weeyaan faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxa uu yidhi ikhsa hoog falan tacduwa ma dhaafaysid qadraka waxaa tahay un qadarkaaga iyo waxa aad tahay ma dhaafaysid waxaa rabta sheeg faqaala cumaru cumar waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow iidan lii iidin iidan lii iidin faadriba cunuqahu luquntiisa aan gooye faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi in yakun huwa haddii uu isagu yahay yacnii in yakun haddii uu yahay huwa isagu dajaal uu yahay yani falan tacduwa falan tusallata lagu diri maayo lagugu salladi maayo calayhi isaga korkiisa yacni dajaal buu u jeedaa haddii dajaal uu yahay ninkaani adiga maba lagugu salladaayo wuu noolaanayaa nacam kii noolaado dadkii fidneeyo unbuu noqonayaa wailaa yakun hadduusan ahayn wailaa marka in iyo laa wailaa yakun huwa hadduusan isagu noqonin dajaalkii falaa khayra wax khayra fii qatlihi dilkiisa kuguma sugna haddii uunan dajaal ahaynna de wax weyn awalowsanba ahayn marka waxba kuguma sugna ayb in yakun huna waa la sheegaayb ayb xadiidku marka isnaadkiisu waa saxiix wuxuuna deliil u yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam sha'niga ibnu sayaad inuu ka tawaquf ou ka ahaa yani mutawaqif yani inuu nebigu sala allahu alayh ali wasalam uu ka joogjoogo oo go-aan go-an oo cad uusan ka gaarin hal huwa dajaal am laa ibnu sayaad yacni ma dajaal baa mase dajaal ma ahan yacni ma gooynin rasuulka sala allahu alayh ali wasalam qaci kuma samaynin walidaalika maadaama shayga maqduuc uusan nebigii ka dhigin yaa dad badanoo saxaabada markay ula ekaatay isagiiba inuu dajaalkii yahay waa ku dhaaran jireen nebigana waa dhegaysan jire bukhaari xadiidkan wuxuu ku soo saaray akhbaarta ibnu sayaad wax ka mida wuxuu ku soo saaray meel aan laga filaynin kitaabu اlictisaami bisunan ayuu ku keenay isagoo taqriirka u deliishanaya marka sunnada nebigaee taqriiriga ah wixii nebiga agtiisa lagu dhaho oo uu ka aamuso inay sunno tahay baab uu baabaysto sidaa uu baab ula baabeeyey ayuu ku keenay qisadan oo ibnu sayaad cumar baana ku dhaaro jiray nebigana waa ka aamusi jiray iyo jaabir iyo nebiga hortiisa marka halkaas ibnu daqiiqilciid wuxuu ka bixiyey taqriirka nebiga haddii shayga nebigaba agtiisa maqduuc uunan ka ahayn taqriirka nebigu uu sameeyo xugun sharci ama laga dhigi karan hadda shaygaa nebigu isagii baanba gooynin inuu dajaal yahay iyo in kale cumar baa hortiisii wuxuu ku gooyey dajaal waa iska aamusay nebiga sala allahu calayh ali wasalam ma la dhihi kara marka cumar warkiisaan maadaama nebigu uu ka hor yidhi sunno waaye oo taqriir dajaalna waa ibnu sayaad oo khilaafkii sidaas loogama baxayo ayb maxaa yeeley nebiga agtiisaba waxay ka ahayd shay aan laga gooynin oo aan mutaqarir yacni agtiisa aan maqduuc ka ahayn ayuu ahaa ibnu daqjinciid sharxu kitaabi ilmaam sidaasuu sheegay ibnu xajarna fatxulbaari waa ku soo naqliyey ayb marka nebigu waa wxuu ka ahaa waa ka istaagi jiray saxaabadiina qaar badan sha'nigiisu shaki badan bay ka muujiyeen inuu yahay iyo in kale cumar iyo ibnu cumar iyo jaabir baa iyagu ku tegey ibnu mascuud laftirkiisa sidoo kaleu ahaa abu saciid waa ka tawaqufay oo waa kii isagoo markaa maka la socdo uu yidhi war haddaan aniga dajaal ahay maka maan geli lahaa madiine maan joogi kari lahaa soo ma ogi dajaal makii madiine inuusan geli karin dajaal inuu gaal yahay ma og tahay buu yidhi aniga muslim baan ahay uu yidhi oo islaamnimo iyo sheegtay oo muujiyey marka waxyaabahaas oo dhanna marka laysu geeyo waxay keeni iyo inuu dhintay akhiiran marka waa dhintay sida riwaayadka qaar ay sheegayan qaarna waxay leeyihin abu daawuudba uu keeni doono ma dhimanina waaba la waayeyba soo u joogi shaki bay keentay marka inuu dajaal yahayba iyo in kale marka dajaalka akhirzamanka imaan doono marka xadiidkiisa intaasoo hadal abaa ku jira marka xadiidkanna waxaa laga fahmaa nebigu inuusan gooynin inuu yahay bayhaqi marka sida u soo waday kitaabuulbacdi wannushuur wuxuu yidhi dajaaliintu waa badan yihiin ibnu sayaadna dajaalun min adajaajila waaye laakiin dajaalkii acwarka ahaa ee xaqiiqiga ahaa isagu ma aha qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qaala xadaanaa yacquub yacni bni cabdiraxmaan can muusa bni cuqba can naaficin qaal kaana bnu cumara yaquul ibnu cumar wuxuu dhihi jiray wallaahi maa ashuku ilaahan ku dhaartay aniga ka shakin maayo ana almasiixa dajaal masiixu dajaal ibnu sayaad inuu yahay ibnu sayaad inuu yahay ilaahan ku dhaartay anay ka shakin maayo ayuu ibnu cumar dhihi jiray qaala xadaanaa xadaana bnu mucaad qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa shucbatu can sacdi bni ibraahim can moxamed bni اlmunkadir qaal ra'aytu jaabira bna cabdillaahi baan arkay yaxlifu biاllaahi isagoo alla ku dhaaranayo ana bna saa'idin ibna saa'id addajaal inuu yahay faqultu waxaan idhi taxlifu billaahi ilaahay miyaad ku dhaaranaysaaba faqaala wuxuu yidhi innii samictu cumara cumar baan maqlay yaxlifu isagoo dhaaranayo calaa daalika kaagaas ku dhaaranayo cinda anebiy sala allahu calayh ali wasalam nebiga agtiisa falam yunkirhu nebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebiga kuma inkirin marka jaabir cadamu inkaari rasuulillahi sal ll ly salama licumar calaa cumar inkaar la'aanta cumar uusan nebigu inkirin uusan ku inkirin darteed ayaa isaguna ku dhiiri gelisa inuu ku dhaarto cumaroo dhaaranayo arka nebiga hortiisa waxba la dhehaynin isagana waaba ku dhiiriday marka nacam taasaa aad ugu dhiiri gelisay marka inuu sidan aanu shakininba ayb taqriirkaas laakiin waa kaasa marka ibnu cabdilbar sidaas ibnu ibnu daqiiq ilciid uu sidaas leeyahay ayb cadamulinkaarkaasna marka bukhaari baa wariyey iyo muslim iyo labadaba waa wariyeen cumar inuu nebiga hortiisa saa ku dhihi jiray haddana nebiga laftirkiisaanba goyn jirinba ibnu sayaad dajaal ma yahay mase maahan marka la yidhaahdo shaki baa uga jiray oo wuxuu dhihi waa kii cumar ku yidhi hadduu isaga noqdana maba dili kartidba haddaanu noqoninna khayr kuuguma jiro marka haddii iyo haddiida waxa keenay nooc marka waxaa ku jira marka taradud ayb iyo ku noqnoqosho oo sha'nigiisa ah قال xdثna أحمد بن إبراhيم وهuو الdwرقي قال xdثna عubaydاللaه yعن بن موسى وهuو bاdاn qال xdثna شhيبان هuو بن عبدالرحمن النحوي عن الأعمش عن sالم عن jابر qاaل فqdna بن صyاad iبن صyاad baan weynay يوم الxaraةi maalintii madiine ay dagaalkii uu ka dhacay oo dhiiga faraha badan uu ku daatay yوم الxarة ibnu sayaad waa weynay sida u joogay waa weynay ayb ibnu xajar wuxuu yidhi abu daawuud baa soo saaray bisanadin saxiix ayb aarkan baa marka sanad saxiixa inuu leeyahay you ku xukumay waana sidaas wakhtigii yasiid ibnu mucaawiya waay dulxijay dhacday sanadku markuu aha lixdan iyo saddex hijradu ay ahayd ayb masaa'ibtii waaweyneyda islaamka soo martayna ka mid ahayd alxarana waxaa loogu magacaabay dhagaxda sheelamadowda ee madiine ayaa dhiig fara badan ku daatay oo halkaasaa marka dagaalka uu saameeyey waxaana lagu magacaabaa xaratu waaqin waana dhanka baryi madiine ka xigtaa ayb قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد وهو الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة ساacada ma dhacayso xataa yakhruja intay ka soo baxaan alaaثuuna dajaaluuna soddon beenaalayaal aho been badanayaal ah kulluhum dhammaantood yazcumu annahu rasuulu اllah mid kastoo iyaga ka mida wuxuu sheeganayaa rasuul alle inuu yahay marka abu daawuud xadiidkan oo uu baabkan ibnu sayaad soo dhexgeliyey waxaad mooddaa marka inuu qabo ibnu sayaad dajaal waa lagu tilmaami karaa min naaxiyati dadkaas nebinimada sheegtay buu ku jirayoo soddonka ah ee laakiin kii nebigu uu sha'nigiisa weyneeyey oo aakhiri zamanka imaan doono inuusan ahayn isaga kaannahu marka inuu sidaas u iilanayo oo la dhihi kara marka innahu dajaalun min addajaajila dajaal dajaallada ka mida weeyaan soddon marka waa ka badan yihiin dadka nebinimada sheegtay maxaa marka soddon keliya loogu sheegayaa yacnii waxay tahay ayb soddon waa ka badan yihiin dadkaas culamaa marka waxay yidhaahdeen waa kuwa iyagu calanka u xirmay oo atbaacda yeeshay ayaa soddon noqonaya waa ilaa dad badanoo nebi iska nebinimo iska sheegto laakiin aan la raacin yaa iska jiray قال xdثna cbayd اللh بن mعاaذ qال xadثna أbي qال xadثna mعاaذ yعnي بن cmri عan أbي سلمة can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi laa taquumu saacatu saacadda ma dhacaysa xataa yakhruja intay ka soo baxaan alaaثuuna soddon kadaaban dajaalan soddon beenaalayaal ah dajaaliinan kadaaban dajaalan saasmu idin yacnii xagga beenta iyo been badnaanta weeyaan inay yani soddon sidaas u been badan oo dajaaliina ay soo baxayaan ilaa ay ka soo baxaan qiyaamuhuma dhacayo kulluhum dhammaantood yakdibu cala allaahi allou ku been abuuranaya wa calaa rasuulihi rasuulkiisuu ku been abuuranayaa oo dhammaantood marka alle rasuulay ku been abuuranayaan kii hore marka la macneeyaha midkaanna waxaa ka mida marka kuwan qaala xadaanaa xadiidka danbuu ku sheegaa xadaثana cabduلlahi bn اljaraax can jariirin can mugiira can ibraahiim qaala qaala cabiidaة الsalmaaniy bihada اlhabri fadakara naxwahu faqultu waxaan idhi aturaa haada minhum aturaa ma u malaynaysaa ma lagu malagelinaya haadaa ninkani kan minhum inuu iyaga ka mid yahay yacni اlmukhtaar mukhtaar buu u jeedaayo mukhtaar ibn abi cubayd aلhaqafi weeyaan ibn cumar seedigiisu ibn cumar kan walaashiisuu qabay safiya binta abi cubayd ayuu qabi jiray marka mukhtaarkan wuxuu la dhashay ibn cumar xaaskiisa faqaala cabiidatu cabiida waxa uu yidhi amaa inahu min aلru'uus inuusan ka mid ahayn iska badaayo waaba madaxda kuwaas ayb oo ningan marka mukhtaarkan dadka wax fiican uu iskaga dhigay markii hore xuseen iyo yacnii aalubeytkii nebiga sida loo galay baan iyagii baan u aargudaa qis iyo cadaaladaan adduunyadii ku soo celinayaa waxaasoo marka dadka ku soo galay atbaac badan baa marka uu yeeshay dadkii markaas aad uga xumaaday xuseen dilkiisaa raacay markay raaceenoo uu madaxtinimadii ku gaaray kabacdi ayuu fasaad bilaabay ilaa marka been fara badan marka kadaab dajaala uu noqday uu gaaray inuu yidhaahdo meeshaan hadda mar dhow jibriila ka kacay iyo waa laii yimaadaa iyo jibriila wax ii sheega iyo ayuu markii dambe dhihi jiray xadiidkii marka muslim uu wariyeyoo sayakhruju min haqiifa kadaabun wa mubiir isagaa marka kadaabka lagu dejiyey in laga wado xadiidka uu tilmaamaa haqiif waxaa ka soo bixi doona laba nin mid beenaale uu yahay midna uu dadka halaago alkadaab marka mukhtaarka ayaa noqday mubiirka haqiif ka soo baxayna xajaaj ibnu yuusuf uu noqday oo asmaa binta abibakar radia allaahu canha markuu wiilkeedii dilay iyadoo indhala ayay markaa u soo gashay markaasi waxay tidhi nebigan waxaan ka maqlay isagoo dhahaya sayakhruju min haqiifa kadaabun wa mubiir ama almubiiru falaa ikhaaluhu ilaa anta midka mubiirkee halaagaya cid kale uma arka adiga maahan ayb marka labadan xadiid meesha wuxuu u keenay marka ibnu sayaadkuna kuwaasuu ka mid yahay waa laakiin dajaalkii xaqiiqada ahaa isagu inuunan ahaynaa muuqanayso baabu اlmri wاnnahyi baabu bayaani xukmi اlmri wاnnahyi amarka iyo nahyiga xugun ku soo arooray caddayntiisii u baab yahay alamruna wuxuu ka wadaa alamru bilmacruuf wanahyuna wuxuu ka wadaa annahyu can اlmunkar ayb yacnii malaaximta wuxuu ugu soo dhex daray aakhiri zamanka axwaash waa isbedelaya alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar waxaa laga yaabaa in ama la awoodi waayo ama qofka xaalaadka qaarba inay kaba dhacdaba alamru bilmacruufkii wannahyu cani ilmunkar fitanka iyo masaa'ibta jiraan darteed ayb oo qofka haddii uu yidhaahdo amaa alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar samaysaa ama in naftiisii uu ku waayo ama xataa ay dhacdaba in markaas uu wax ku galo yacnii khaladaad ka waaweyn iyo mafaasid fara badan inuu faraha la galo marka wixii ku soo arooray halkaas baa marka uu galay baabkan u baabayna qaala xaddaanaa cabdullaahi bni muxamedin innufayliyu qaala xaddaanaa yuunus bnu raashid can caliy bni badiimata can abi cubaydah can cabdillaahi bni mascuudin qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku waxa uu yidhi inna wala maa shaykan kii ugu horreeyey oo ama muddo tii ugu horrayso dakhala naqsu naqsigu uu galay calaa bani israa'iil reer bani israa'iil korkooda uu galay yani markii ugu horrayso naqsigu uu galay reer bani israa'iil kaana rajulu qofku wuxuu ahaa yalqa rajula ninka ayuu la kulmayey fayaquulu wuxuu dhahayey yaa haadaa midkanow ittaqi illaaha ilaahay ka cabso wadac maa tasnacu waxaad samaynaysa ka tag fa innahu laa yaxillu laka kuuma xalaal ahe uma yalqaahu min alhadi berrita oo kale ayuu la kulmayaa falaa yamnacuhu ma ka celinayo daalika kaagaasi yani hadalkiisii hore iyo wixii u sheegay ka celin maayo an yakuuna inuu ahaadaba akiilahu kii la cunaayey wa shariibahu midkii la cabayey wa qaciidahu midka la fadhinayo yacnii ninkii xumaanta shalay xumaanka celintii shalay maanta kama celinayso inuu yacnii wax la cuno ama la cabo ama uu la joogo munkarkiibuu dheehayaa falamaa facaluu daalika markay sidaa yeeleen daraba allaahu quluuba bacdihim bibacdin ilaahay qaarkood quluubtooda kuwa kale ku garaacay oo waa laysnecbaysiiyey uma qaala markaasuu wuxuu yidhi lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciise bni maryam ilaa qowlihi faasiquun laga gaaro ayb uma qaala waxa uu yidhi markaa kalaa wallaahi kalaa sidaa ka joog arrinku saas maahane wallaahi baan ku dhaartay lata'murunna bilmacruufi macruufkaad faraysaan walatanhawunna cani ilmunkari munkarkaad reebaysaan walata'khudunna waad qabanaysaan calaa yadi adaalimi kan gar daran ee dulmiga ku jira gacantiisa walata'turunnahu cala alxaqi xaqa ayaad ugu gargaaraysaan aqran gargaaris iyo soo celin walataqsurunnahu cala alxaqi xaqi ayaad ku xabaasaysaan ood yacnii ku celinaysaan qasran ku celin ayb xaqii baad marka u soo celinaysaan oo jawrkaa ka soo celinaysaan xadiidkan marka isnaadkiisu dacfi baa ku jiro inqiطaac baa ku jiro bayna abi cubayda iyo cabdillahi bni mascuud ayb laakiin axaadiid kalea marka macnahaas macno ka agdhowdhow tilmaamayso ayb isagoo mursala oo min qowli abi cubayda ahna waa la wariyey isagoo yacnii abi cubayda uu nebigu u kor yeelayo yahuuddu markaa sidan way ahaayeen tafaasiirtana qur-aanku meelo badan baa uga jirtaa fakhalafa min bacdihim khalfun wariثu اlkitaaba ya'khuduuna carada hada اladnى wayaquuluuna sayugfaru lana wain ya'tihim caradu miluhu ya'khuduuh aayaddaas mufasiriintu waxay leeyihiin yahuuddu waxay ahaan jireen midkood inuu qaaliga laaluush qaadanaayo oo uu jawr samaynaayo mid iyaga ka midaa u imaanayo waa waaninaya markaasuu kii la waaninaya sayukfaru lanaa buu dhahaya waa naloo dhaafi doonaa maalintii dambaa marka isagii kiibaa dhimanaaya kan baa kursigiisii imaanayay booskiisii xumaantii kii uu waday uu ka celin jiray shalay ayuu maanta isagu samaynayaa markii la yidhaahdo maxaa dhacayna sayukfaru lanaa buu leeyahay marka taasaa marka sha'nigoodu sidaas waa iska ahaaba oo inay intay dadka wax ka celiyaan haddana iyagii u daba maraan ay sameeyaan ayb wakhtiga aakhiri zamankana camalkaa yaraanayo warkaa badanaayo waxaasuna aaday u bataan ayb taqalubka iyo isgedgedintuna way badataa ayb taasaa marka waxaan soo marnay yuصbixu rajulu fiiha muminan wayumsii kaafiran wayumsii muminan wayusbixu kaafiran ayb taasaan soo marnay fidnaduna waxay fidno ku tahayba dadku saa u kala gedgedoomaayeen shanigoodu saa u daran yahay maalin walbana waxaasoo kale waa aragnaa oo waa arkaynaa nin shalay wuxuu isagu yacni markaas diidaayey ama uu yacnii yacnii yani meesha ugu darnayd ka joogtay haddana maanta inuu isagii hadduu fursaddaas oo kale helo inuusan u aabayeelayn oo uu iska samaynayo wixii shalay uu kan ku ceebaynayo wax diinu hadda u soo ziyaaday ama cilmi iyo yaqiinna ma leh waa adduunyo keliya unbis ayb marka nebigu aaduu fitanka ilaahay uga magangeli jiray ayb cumarna waxaa laga wariyey fitnada saxaabada say u fahamsanaayeen macnaheeda cumar baa waxaa laga wariyey nin wuxuu arkay fitnada ilaahay ka magangelayo markaasuu wuxuu yidhi fitna haddaa ilaahay ka magan gasho qur-aanka ma akhrisaa buu yidhi haa ilaahay wuxuu leey innamaa amwaalukum waawlaadukum fitna kuwanba fitno waa ahaysaba oo aad rabto oo aad ku dhex jirto qofka hadduu la-yahayna dee uu ilaahay ka baryaayo ilmo la'aan iyo maal la'aan iyada laftirkeeda waa imtixaan ayb marka wuxuu leeyahay sidaasaa dhihina waxaa tidhi acuuduallaahuma innii acuudu bika min mudillaati ilfitan fitnooyinka wax dhumiyo oo qofku yacnii baadi u hoggaamiso taas ilaahay ka magangala saxaabada aadaa fiqigooda yacnii fitanka iyo aaduu u ballaarnaa ayb axaadiidta unbaana lagu arkayaa yacni oo meel kale hadda fitanku marka waa wax yacnii asbaabaheeda iyo waxyaabahee waxaasoo dhan marka axaadiidta unbaa ka hadlaysa qofba marka qofku axaadiidta ka akhris badan yahay ama ka idilaac badan yahay haddii ilaahay tawfiiqda waafajinayo wuu ka ogaal badan yahay ayb dad suuqaan iska taagtaaganoo fitan ka hadlayaad arkaysaa oo dad uga cilmi badan dhahaayo fitnada waxba kama fahamsana ayb marka qofkii waxaa laga yaabaa isagiina wixii fitanka axaadiidteeda kaale akhri haddii la yidhaha ma akhrin karo marka taa laftirkeeda iyado qofku alimaamu alqurdubi tadkirada wuxuu yidhaahdaa cilmiga waxyaabaha fitanka yacnii wakhtiga ay jiraan qofku inuu akhriskooda badiyo yacni tadabburkooda badiyo kitaabka ilaahay baa ka mida iyo wixii fitanka lagu dhex sheegay axaadiidtii iyo meelahaas ayb marka qur-aanka in la akhriyo tadabbur lagu akhriyo la fiirfiiriyo ayb walataqdirunnahuna waa loo dabdiyey walataqdirunnahuna waa loo dabdiyey waad ku soo celinaysaan waa cala alxaqi xaqi korkiisa aqran celin walataqsurunnahu waa xabisaysaan waa ku celinaysaan cala alxaqi xaqi qasran celin ayb qaala xadaanaa khalaf ibnu hishaam huwa almuqri aلhiqa qaala xadaanaa abu shihaab alxanaaq can ilcalaaءi bni اlmusayib can camr bni mura can saalimin can abi cubaydata can ibni mascuudi can الnabiy salى اllahu alيyه ali wslam binaxwihi zaada ow layadribanna allaahu biquluubi bacdikum calaa bacdin uma layalcanannakum kamaa lacanahum uma layalcanannakum ou idin lacnadayaa kamaa lacanahum sida u lacnaday iyaga qaala abu daawuud rawaahu almuxaaribiyu can ilcalaa'i bni اlmusayib can cabdillaahi bni camrin can cabdillaahi bni camri bni mura ayb can saalim can saalimin alafdas ayb can abi cubaydata can cabdillaahi warawaahu khaalidun iطaxaan can ilcalaa can camri bni mura can abi cubayda ayb qaala xadaanaa wahb bnu baqiya can khaalidin xaa xadaanaa camr bnu cawn qaala akhbaranaa hushaym almacnaa can ismaaciil can qaysin qaal qaala abu bakrin abu bakrin sidiiq bacda an xamid allaha markuu alla ammaanay wa ahnaa calayhi uu fahalleeyey ilaahay waxa uu yidhi yaa ayuha annaas dadow innakum taqra'uuna haadihi alaaya idinku aayaddan baad akhrinaysaan wa tadacuunahaa waxaana dhigaysaan calaa hayri mawaadicihaa booskeeda boosaan ahayn marka xilligaa waxaa jira yacni dadku inay aayado akhriyaan booskeeda boosaan ahaynna dhigaan marka abubakar wuxuu leey idinku aayad baad akhrinaysaan booskii ay lahayd boosaan ahaynna waa dhigaysaan iska jira marka calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum calaykum waxaad ogaataan oo laasimtaan anfusakum nafyaalkiinna laa yadurukum idin dhibi maayo man dalla hadda qofkii baadiyooba idaa htadaytum haddaa hanuuntaan idinka qaala can khaalidin wainaa samicna اnabiya salى اllahu alayh ali wasalam yaquul ina annaasa dadka idaa ra'aw الظaalima ninka daalimka hadday arkaan falam ya'khuduu aynan qabanin calaa yadayhi labadiisa gacmood aynan qabanin awshaka waxaa degdegaysa an yacumahum ullahu ilaahay inuu ku camimo biciqaabin ciqaab yani aayaddan kaanakum idinku waxaad u fahmaysaan ninkii munkar sameeyo adiga dhib kuguma haayo naftaada ka adkow kayrkaana macruuf ha farin munkar ha ka reebin dhibkiisa adiga dhib kuuma noqonayo saas maahan buu leeyahay laakiin aayaddan ee ninkan dhibka uu samaynayo munkarka uu samaynayo haddaan laga celinin ilaahay ciqaabta dadku waa ku cammimaan ayb waxaa lagu hadhow niyadooda iyo sidii nin walba iyo camalkiisaba ha lagu soo saaray laakiin ciqaabka adduunyada wuu cammimaya xadiidka nebigana macnahaas oo kale xadiid badan baa yaa ku soo aroortay ayb marka wuxuu tusayaa marka ciqaabka marka inuu cammimayo haddaan munkarka la reebin qolada munkarka reebto ciqaabka ilaahay waa ka badbaadinaya iyaga laakiin ayb فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون طيب كوا إيغو ألا بدبادي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بدبادي طيب عقوبات لبا نوع واي شرعية عقوبات شرعية إيه عقوبات قدرية عقوبات شرع هو شرعية يعني كوي ماذا وعقوبات شرعية حدود وحيابها سؤال ninkii waxaa yeelo waa gacantaa laga goynaya ninkii saa yeelo oo dhagaxaa lagu dilaya ninkii kan yeelo intaasoo karbaash baa lagu dhufanaya cuquubaad sharciga waay kuwaas cuquubaad kowniyana waa jiraano colaadda iyo abaaraha iyo cadow laysku sallada iyo dhulgariir dhaco iyo waa masaa'ib caama taas oo qadari ah culummadu waxay yidhaahdaan alimaam ibnuulqayim kitaabkiisa addaa wadawaa cuquubaadka sharciga haddaan lagu dadaalin oo aan dadka xumaanta looga reebin kuwaas cuquubaadkaas waxay isku beddelayaan cuquubaadkii sharciga ahaa cuquubaad qadariyay isku beddelayaan cuquubaad qadari ah hadday isku beddelaanna ninkii dembiga sameeyey iyo ninkii aan samaynin labada waa cammimayaan waana macnaha hadda xadiidka uu sheegayo ayb marka wuxuu leeyahay alcuquubaatu sharciya haddii laga tagoo la samaynin oon la tadbiiqinin istaxaalat ilaa cuquubaatin qadariya marka uma cammat waa cammimaya cuquubaadkaas qadariga laakiin cuquubaadka sharciga ninkii dembiga galay unbay ku siman tahay midkan laakiin qadariga waa caam saalix iyo daalixba waa wada saamaynay kulli marka munkarkiioo layska reebana xuduuddana waxay ka mid tahay min baabi alamri bilmacruuf wanahy can lmunkarkii oo kale maxaa yeeley zawaajir waayo xuduudda xumaanta looga haro wa qaala camrun camar waxa uu yidhi can hushaym wainii samictu rasuula اllahi sal slm yaquul nebigoo dhahaya naqli maa min qowmin qolo ma jiraan yucmalu fiihim bilmacaasii dhexdooda macaasi lagu dhex sameeyo uma yaqdiruuna awoodayo calaa an yugayiruu inay dooriyaan qolo macsi lagu dhex sameeyo awoodi karto inay macsidaas dooriyaan uma laa yugayiruu aan doorinin ilaa yuushiku an yacumahum allaahu waxaa degdegaysa inuu alla ku camimo minhu xaggiisa biciqaabin oo uga camimo hadday karaan ninka aan awoodin qalbiga kana intii wuxuu sameeyey marka karaankiisa laakiin dadku hadday iyagu ilmahooda cesho waayaan oo ay yacnii wixii dadkii ay ceshan kareen ay ka tagaanaynan ceshanin masaa'ibaa u yimaado alimaamu alqurtubi inuu ahaa hadda waxaanan xusuusanin saaxibulmufhimka iyo midka ninka iskale tadkirada iyo tafsiirka labada qurtubi miduu ahaa hadda ma xusuusto wuxuu leeyahay masaa'ibtii andalus ka dhacday waxay ka dhalatay uu yidhi dunuubta ay ka dhalatay waxaa ka mid ahayd dadkii oo qudaac duruq u batay dhallinyaradii xoogga lahayd nin walbaa waddadaasuu gelaa waa isbaaraysanaa dadka odayaalkii iyo dadkii yacnii qabaa'ilka hogaaminaya odayaalka ahayna inay ka celiyaan waa diideen nin walbaa waa iska rabooday waxaas waana ku fiirsaday markaasaa ilaahay iyagii dhammaa wax ka awood badan oo ku salladay oo daartii dhammayd baa waxay isku beddashayba marka daar ay gaalo ku awood leedahay andalus ayb qurdubi marka saasuu tilmaamay waxaad moodaa marka cuquubada uu sheegayo innaga inaanan ka fogayn oo dadka iyagoo wax celin karaa xataa dadkii wax celi lahaa isuma isku dayayaan inay wax celiyaan jawrka iyo dhibaatada waxaan aragnay waddankan yacnii in la leeyahay dadka qaarkood haddii yacnii tuugadii iyo waxyaabahan iyo isbaarooyinkan iyo halla joojiyo iyo la yidhaha waxaa laga yaabaa marka inay sheeko qabiil isku beddeshaban oo qabiilkan intaana u taal kuwan intaana u taal kuwan hala qaado kuwan la yeelo kan hal oday walbaa marka isbaarada qabiilkiisa oo u doodana waa soo aragnay ayb waa waaqic marka saxiix oo marka sa oo yacni warkiisa laga warramayo ou sax yahay ninka joogana uu jooga marka waxaan unbaa ka dhashay marka meelihii isbaarada lagu dhiga jiray waxaa laga yaabaa meelo badan oo ka mida inay hadda gaalo iyo ummaddu ay ku rafaadinaysaayb meelihii marka lagu soo qaxana haddaan munkarka laga zuulinin waa laga sii qaxayaa ayb ilaahay waxaan weydiisanaynaa casmo iyo khayr tafsiir kalea marka aayaddan ku jiro oo ibnu kaiir iyana uu sheegay tafsiirka kale wuxuu leeyahay aayaddan yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum weli lama gaarin tadbiiqeeda oo wakhtigan maahan calaykum anfusakum wakhtigiiba macruuf la fari karo munkar la reebi kara maaha wakhtigeeda oo naftaada ka adkaw kayrkaana waxba ha u sheegin waa soo socotaa aakhiri zamanka imaanay axaadiidtaas tilmaamaysa macnahaasna abu daawuud wuu keeni doonaa qaarkood marka labadaa tafsiir baa ku jira laakiin tafsiir qaldan waxaa noqonayo adoo awoodi kara munkarka inaad reebto inaad tiri calaykum anfusakumaa la yidhi qaala abu daawuud warawaahu kamaa qaala khaalidun abu usaama ayaa u wariye wajamaaca waqaala shucbatu fiihi maa min qowmin yucmalu fiihim bilmacaasi hum akaru miman yacmaluhu hum iyaguna akaru ay ka badan yihiin miman yacmaluhu dadka samaynaya xumaanta yani dadkii xumaanta samaynayaa yar kuwa kalaa badan mana ka celinayaanoo badnaanshadoodaas wax ku qaadan maayaan قال xdثna مسدد qال xdثna أبوالأxوص qال xdثna أbو إسحاaq أduنه عن بن جرير عن جريiر qاaل سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم يقول mا miن رaجuل يkuن فيi qوم nin ma jiro qolo dhexdood ahaanayo يucmaل فيihim lagu samaynayo dhexdooda بالمacاaصي macاaصي yaqdiruuna karayaan oo awoodayaan عalى أn يuغayiruu عalayhi inay dooriyaan falaa yuغayiruu aynan markaa doorinaynin ilaa asaabahum ullaahu bicadaabin buu ilaahay ku asiibayaa min qabli an yamuutuu intaynan dhimannin ka hor ayb intaanay dhimannin ka hor xadiidkii hadduu la macno yahay kanna qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa wahanaad bnu sariy qaala xadaanaa abu mucaawiya can اlacmash can ismaaciila bni rajaa can abiihi can abi saciidin wa can qays bni muslim can طaariq bni shihaab can abi saciidin اlkhudriyi qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayه ali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay man ra'aa munkaran munkar qofkii arko fastadaaca awoodo an yugayirahu inuu dooriyo biyadihi ku dooriyo gacanku doorintuna marka dil keligiis maaha oo gacanku doorintu munkarka iyo qofka in bilyadi lagu kala dhex galo haddii wixii laga qaadi karo awood loo haayo waxa uu munkarka ku samaynayo isaga haddii la kala teedo gacan baa lagu dooriyo gacanku doorintu keliya maahan dadku inay isdilaan maahan keliya falyugayirhu biyadihi gacantiisa ha ku dooriyo waqadaca hanaadun baqiyat alxadiidi waa gooye wamara fiihi ibnu اlcalaana waa socday fain lam yastaic fabilisaanihi fain lam yastadic fabiqalbihi wadalika kaagaasna adcafu اliimaan waa iimaankan ugu taabta daran xadiidkan marka xadiid abi saciide wuxuu tusayaa munkarku in radintiisu maraatib inay kala leedahay gacan haddii la awoodi waayo af haddii la awoodi waayo qalbigoo laga noco xadiidku waxaa kaloo laga qaadanaya iimaanku inuu kala tegsan yahay oo iimaan qawiya inuu jiro iimaan daciifa inuu jiro iimaan adcaf ah inuu jiro welina qofkeeda uusan diinta ka bixin oo hadda ninka munkarka lagu ag samaynaayo oo awoodi karo waxaan oo aan la imaanin yacnii qalbiga derajadeeda ama qalbiga oo laga inkiro ama laga nacaa derajo aad u daciif ah ah gacanta iyo afkana waa ka sarreeyaan marka halkan waxaa laga qaatay iimaanku inuu markaasi ziyaadaya nuqsaan labadaba ay geli karaan waxaa kaloo munkarku u baahan yahay sidoo kale waxyaabaha munkarka alimaamu nawowi wuxuu yidhaahdaa laba waayo waxyaabaha munkaraadka maalan ama waajibaadkua waxyaaba marka munkaraad iyo waajibaad daahir ahoo macluum min addiini bidaruura aho qof kastoo muslim uu garanayo oo zinada xaaraantinimadeeda khamradu inay xaaraan tahay salaadda in la tukadaa inay waajib tahay oo kale kuwaasi wuxuu yidhi culummada iyo dadka kaleba caamaduba waa iskugu midoo kale ka yihiinoo dhinaca yacnii qofaan salaad tukanayn war hebelow salaad tuko ilaahay ka cabsa inaad tidhaahdo horta cilmi ma leedahay in lagu yidhaha shardi maaha markaa shay macluum min addiin bidaruura iska oo muslimkuwa iska yaqaano waa kan waa iska isagaa takaasul iyo ku jiraa maahane waad u sheegi kartaa markaas waxna waxaa weeyaan wax u baahan cilmi oo marka masaa'il daqiiqa waaye oo ama yacnii u baahan baxfi ama deliil ama nadar iyo istidlaal masaa-isha noocaas oo kale a inkaarkoodu dadka culimmadoo cilmiga u lahaa iska le qof kale cilmi uma laha masaajiddan waxaa aad dadka ugu dhibay oo yacnii dhibkoodu uu ku batay qof wax radinaayo wuxuu radinaya xaqiiqadiisana aan aqoonin man ra'aa minkum munkaran falyuqayiruu biyadihi baa la yidhi fain lam yastadcifu bilisaanihi fain lam yastadcifu biqalbihi munkarkiina uma suuraysna waxaa laga yaabaa shay macruufa inuu munkar ka dhigo ama uu u yaqaano taas marka waxaa weeyaan in ehelkeeda ama wixii gar aqoon u leh in ay yeelaan imaamu nawowi marka labadaas u kala qaybinaya masaa-isha ku dhisan ijtihaadkuna oo adiladoodu ay muxtamal tahayna dadka inaan lagu inkirin waa laysla baxfi karaa adilada waa layskala baari karaa laakiin inaad naftaada uun u soo istaajiso masaa'il ijtihaada uun keliya oo saxaabadii isku aragtay aynan ka noqonin oo kanna aayadda si u fahmay kanna aayaddii si u fahmay ninkaanina uu ku dhex jiro aqwaashii saxaabada qowl ka mida uu ku jiro inaad ka dhigta yacnii shay munkar bimathaabati shirki oo kale oo shirkiga kaaga horrayso waa khatar nin shirki ku jiro oo waxaad arkaysaa lagala doodayo masaa'ilu ijtihaado ibnu cabaas iyo ibnu cumar isku khilaafeen qofkaas marka munkar ma kala yaqaan maraatibtiisa munkar iyo macruufse ma kala yaqaanaa ma kala yaqaanin waxyaabaha marka dadkuna inay sunnada uga ta'ahuraan ama aynan qaadanin waxyaabaha dhaliyayna ka mid tahay dood noocaas oo kaleana cilmigu barako uma yeesho qofku marka waxaa kaloo laga rabaa ibnu taymiya uu yidhaahdaa maraatibta munkarka inuu fahamsan yahay leanna mararka qaar baa waxaa laga yaabaa maraatibtii munkarka inay halkan taallo munkar munkar munkar munkarayeenna mana ka maarantid intaasoo munkar inaad mid ka qaadato haddaa ka wada baxsan karta waaba ka wada baxsatay laakiin maba ka baxsan kartid see maxaad samaynaya marka waa inaa aqoon u leedahay maraatibta munkaraadkan say u kala badan yihiin say u kala culus yihiin say u kala mafaasid badan yihiin midda ugu fudud inaad qaadato kuwa kalena ku riixdo yaa la rabaa marka shaqo culummo waa middaas laakiin haddii la yidhaha macruufkii iyo munkarkiisa macruuf fariddaadu hadday noqoto munkar uu ka dhasho yacnii qofka faqiiha waxaa la yidhaha labada khayr khayrkooda ninka yaqaanaa la yidhaahdaa labada musiibana midda sharta weyninka badan midka yaqaano ayaa faqiih la yidhaahdaay culimmadii hore dhihi jireen laakiin haddaad tidhaahda haddii qaacidadan lagu shaqeeyo munkaraadka maraatib loo yeelaya haddaanan wada zuuli karin kan kuwa ugu daran aan ka bilownaa la dhaha haddii la yidhaahdo waxaasi weligeed munkar lama jooji lama jooji lahayn annaga maxaa naga galay yacnii waxay berri noqon doonto iyo berri dambe waxay noqon doonto haddii la yidhaahdo oo ma'aalaatun umuur layska indhatiro yacnii waxaa soo baxaya marka qowm aan adduunyo iyo diin midna oogin laa aqaamuu diinan walaa abqow dunyan kuwa ibnu taymiya uu yidhi waana diin ilaahay waxyaabahaas laba dhib iyo laba shay oo sharciga aan ku wanaagsanayn hadday isugu kaa timaado oo aadan ka baxsan karin kan fudud inaad qaadato nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday nin inuu masaajidkii ku kaadiyey reer baadiye ah masjid saxaabadii inay ku dhaceen ay damceen haskaga wada nebigu u yii masaajidkoo kaadin lagu wadaa wax sharciya maaha ma fiicno wax inay xun tahay waa loo jeedaa ayb laakiin maxaa ka sii xun oo uu nebiga iska ilaalinaana waxaa ka sii xun hadda hal meeluu halleeye meelo daahira masaajidka in laga halleeyaa kasii daran inta la buriyo ayb laakiin haddii la yidhaha wax naga galay male annaga munkarkaan ma arki karno kan aan doorinayna haddii la yidhaahdo oo masaajidkii dhanna hallaabo hadhowda munkarkiina baday masaajidkiina meelo badan in laga dhaqo wax aan caqli iyo sharci ku shaqaynina saas u shaqeeyayb marka xadiidkan marka macaanidaas uu leeyahay alimaamu nawowi baa sharxa muslimka aad ugu sharxay qaala xadaana aburabiic sulaymaan bnu daawuud alcatakiyu qaala xadaana bnu mubaarak can cutbata bni abi xakiim qaala xadaanii camr bnu jaariyata alakliyu waqaala ayru abi rabiic waqaala hayru abi rabiic can abilmusabix ayuu yidhi qaala xadaanii abu umaya yani camru bnu jaariyaha ayaa abilmusabix buu yidhi waa u kuniyeeyey qaala xadaanii abuu umayata shacbaaniyu qaala sa'altu abaa haclabata alkhashaniya baan su'aalay faqultu waxaan idhi yaa abaa haclaba abuu haclabow kayfa taquulu sideed dhahaysaa fii haadihi alaaya aayaddan calaykum anfusakum qaala waxa uu yidhi amaa wallaahi baan ku dhaartay laqad sa'altu canhaa laqad sa'alta canhaa waxaad weydiisay khabiiran yanii nin cilmi u le baad arrinkan su'aashaydi sa'altu buu idin dhihi mise sa'alta sa'altu canhaa rasuula اllaahi sala اllahu alayh ali wasalama nebigaan su'aalay faqaala waxa uu yidhi bal i'tamiruu bilmacruufi macruufka isfara watanaahaw can ilmunkari munkarka iska reeba xataa idaa ra'ayta intaad ka aragto shuxan mudaacan bakhayltinimo mudaacan la adeecayo yacnii dadka naf anaaniyo iyoiyo qof walba isaga le inuu wax walba isla rabo hayrkiisna uu ka xasdaayo haddaad aragto sidaasi ilaa aad taa ka aragto shuxigaasoo weliba dadku ay ku camal falayaan yani shuxan mudaacan maxaa laga wadaa shuxiga haddaan lagu camalfalaynin ma xuma dhib ma laha laakiin markuu dadkii soo galo wax walba anaa isu rabo qof kale uma rabo inuu helana ma rabo haddana la adeeco adeeciisu waa sidee waa lagu dagaalamaya naftaa laysaga goynaya wakhtigaa layskaga qaadaya waxaa layskaga qaadaya maalka si loo taxqiijiyo un waxaas maa hebel se si aan waxba ku helin kuwaan saysan waxba u helin yaa nafta laysaga qaadaya haddaa aragta marka shuxi la adeecayo wa hawan mutabacan iyo hawo la raacayo wax naftu jeceshahay oo layska raacayo wa dunyan adduunyo mu'taratan la dooranayo aakhiradiiba laga dooranayo waxyaabahan marka waaqacu waa ku tusaan xataa dadkii hadda waa la yaabayaan haddii layidha war aakhira aakhira iska ilaaliya war aakhiraa jirto waxaana samaynin yaan adduunyo rabinuu ku leeyahay sanadkan yaa waaye ii sheeg ninka adduunyo xaaraana aan haysanin intuu joogaa buu ku leeyahay yani hadda waxay iska noqotay xataa aakhiro marka laysxusuusiyo ilaahay laysku cabsiiyo waxaan waa xaaraan or ilaahay uga cabsan layidhaha waxay noqotay qofku inuuba la yaabayo leeyahay seeba loo noolaadaa waxaan aad sheegaysad maxay tahay waicjaaba kulli dii ra'yin mid kastoo ra'yi u saaxiibana cajabgelintiisa bira'yihi uu cajabgeliya nin walbaana ra'yiga isaga ka soo baxaa diin u ah ka kale ee laga yaabo dadka isaga ka cilmiga badan ama jamaahiirta ka soo baxana waxaa ma ogleeya waa marka tilmaamo fara badan oo nebigu sheegayo facadaa sidaa ilaa aad ka arkayso ilaa waxaa aad ka arkaysi macruufka isfara munkarka iska reebo waxaan hadday yimaadaanna see la yeela facalayka yacnii binafsika facalayka waxaad ogaataa binafsika nafsadaada ogow laazim yacnii binafsika wadac canka alcawaam umuuraha guudna iskaga tag fa inna min waraa'ikum gadaashiinna ayaama sabriba hortiinna hortiinna ayaama sabri baa ah maalmihii adkaysiga iyo sabarka la rabay asabru fiihi maalmaha dhexdooda sabarka la sabraa midlu qabdin qabasho oo kale waa cala aljamri dhuxul dhimbil daba la qabanaayoo kale lilcaamili fiihi midlu ajri hamsiina rajulan ninka camal falayo maalmaha dhexdooda midlu ajri hamsiina rajulan konton nin ajarkoodoo kale u leeyahay ayaa u sugnaaday ayb midlu ajri khamsiina rajulan yacmaluuna midla camalihi camalkiisoo kale samaynayso wazaadanii hayruhu wuxuu ii kordhiyey qaala yaa rasuul allah wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow ajru khamsiina minhum miyuu leeyahay ninka maalinka markaa camalka ku dadaalayo konton nin oo iyaga dadka markaas jooga miyuu la ajar yahay qaala ajru hamsiina minkum iyaga dadka la jooga maan idinka konton idinka mida ajrigoodoo kaleu helayaan lianna alajra calaa qadri almashaqa waxyaabihii marka waxaa halkaa dhinac walba waxaa ka soo hareereeyey waxyaabihii camalka ka cusleynaya waxaasoo dhan buu ka soo dadaalay ninka nin markaasi ajarkiisu waa badana ka dhalan maysa marka laakiin sidaan inuu ka fadli badnaanayo asxaabta rasuulka fadligu yacnii jus-iyo waayo arrinkan fadliguna yacnii jus-iyaad fara badanoo kale uu leeyahay ayb xadiidkan marka macnaha uu tilmaamaya aayaddan marka calaykum anfusakum wakhtigeeda waxaa weeyaan wakhtiga wakhtiyadan sidan hadda uu tilmaamaya la gaaroo kale macruufkii markaa iyo alamru bilmacruf nahy can lmunkar laazim ma noqonayo maxaa yeele maba la awoodi karan oo haddii ha la sameeyo in la yidhaahdana waxaa laga yaabaa qofku in diinkiisiiba uu mafaasid ka waaweyn la dhexgalo ayb siyaabaha marka saxaabatu rasuulilaahi marar badan waxaa jirtay axaadiidtan iyaga waaqicooda waa ku dabaqi jireen hadda yacnii mushkilada jirtaa waxay tahay haddii qofku sidan maalan ay dhacdaba qof inuu yidhaahdo ama axaadiidtan oo kale marka kolka la akhrinayo waxaa laga yaabaa dadku inays yidhaahdaan waxaan lamaba gaarin oo dadkii hadda joogo iyagu ay isu haystaan akhyaar inay yihiin asxaabu rasuulillahina axaadiidtan oo kale iyagii isdejinayaan waxyaaba ka yaabaya markay arkaan axaadiidtan ay akhrinayaan marka ma waktigaasaa la fiicnaa mase haddaa la fiican yahay waxaan oo dhanna marka waxaa weeyaan hadda waxa adduunyada qaalibka ka ahba waaye icjaabu kulli dii ra'yin bira'yihi ta waxay joogtaa yacnii qofka ugu jaahilsan iyo bulshada ninka ugu caalimsan in ma aniga markuu caalimku markuu sidan yihaa ka kalena uu yidhaa maya anna saana ila tahay oo kanna weliba ra'yigiisii uu diin iyo dadnimo iyo raganimo uu ka dhigo قال xdثna الqacنabiyu أna cabdالcaزيiز بna abi xaaزim xadaثahum can abihi can cmaaraةa bni cmri can cabdالlahi bni cmr bn الcاas ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه alي wsلm qaal kayfa bikm xaalkiinnu waa sideebuu noqonaya idinka iyo wabizamaanin waqti ow amase yuushiku waxaa dhow an yأtiya zamaanu inuu yimaado yani ityaanu zamaanin imaatinkiisa dhow yuqarbalu الnaasu dadka la kala shaandhaynaya fiihi wakhtigaa dhexdiisa karbalatan halmar shaandhayn qurdubi tadkirada wuxuu ku yidhi fayuqarbalu الnaasu fiiha karbalatan cibaaraة can mowti اlakhyaar waxaa laga wadaa dadka akhyaarta ahayaa dhimanaya cibaaraة can mowti اlakhyaari wa baqaa'i اlashraar karbaladan waxaa weeyaan shaqshaqidaani dadkii akhyaartaa waa dhimanayaan ashraartiina waa harayaan kamaa yubqii algirbaalu min xusaalati maa yuqarbiluhu geedkan marka yacnii wax lagu shaqshaqdo ee shabaqa ah ee yacnii wax lagu shaqshaqdo waxna hoostay uga baxaan buunshada iyo waxyaabahaas marka qashinkaana kor bay ku soo haraan sida uu shaqshaqu wax u shaqshaqo oo kale ayaa dadka loo kala shaqshaqaya intii wanaagsanayd baa la-anaysa oo dhammaanaysa waxaa badanayo kuwa sharti badan macnahaas ku sheegay tabqaa xufaalatun min annaasi waxaa baaqi noqonaysa buunsho dadkii ka mid ah qad marijad cuhuuduhum ballamadoodu ay isdhex galeen wa ammaanaatuhum ammaanadoodu isdhex gashay yacnii dad ballankoodii iyo ammaanadoodiiba isdhex yaacday wakhtalafuu iskhilaafay fa kaanuu ahaadeen haakadaa sidaan washabaka bayna asaabicihi saasuu marka isu dhexgeliyey farihin dad sidaas isku noqday ayb mulla cali اlqaari mirqaatu اlmafaatiix wuxuu leeyahay qad marijat cuhuuduhum waamaanaatuhum almacnaa laa yakuunu amruhum mustaqiiman dad arrintoodu toosan tahay maaha arrintooda bal yakuunu kullu waaxidin fii kulli laxdatin calaa طabcin wa calaa cahdin dadkaasi xaalkoodu ma toosna wakhtigaas ilbiriqsi kasto iyo xaalad kastaba dabeecad gaaruu leeyahay iyo ballan gaaroo tii hore aan ahayn yani wuxuu leeyahy isbeddelkiibaa intuu bato yaa dadkii waxay noqonayaan dad ballanba kuma sugnaanayaan xaalad ma ku taagnaanayaan xaalad isbedbedelaayo waxaa laga yaabaa hadda inuu meeshaan wax leeyahay berri waxaa dhici karta marka ballan kale inuu ku jiro tii horena uu leeyahay waa ka kac yani wax badan aan u soo joognay taasoo kale wakhtiga marka qad marijad cuhuuduhum wa ammaanaatuhum saasuu ku macneeyey ayb yanquduuna alcuhuuda ballamaday ka baxayaan wayakuunuuna alamaanaati ammaanaadkay khiyaanayaan qaala tuurbushtiy raximahu اllah ay ikhtalaطat wafasadad ammaanadii iyo ballantii baa ka fasaaday faqaliqat fiiha asbaabu diyaanaat dayaanaadkii asbaabteedii dhan baaba idiraab galay marka diintii umuuraheedii iyo idiraab iyo dhaqdhaqaaq fara badan baa galay wa qaala الطiibiyu qad marijat cuhuuduhum ay ikhtalaطat wafasadat washabaka bayna asaabicihi ay yamruju bacduhum bibacdin qaarkood baa qaarka kale yacnii ku dhex daadanaya ayb waxaa kaloo u jeedaa watalabusa mri diinihim watalabasa amru diinihim diintooda arrinteediina way isdhex gashay falaa yucrafu alamiinu min alkhaa'ini waa dadaan la kala aqoonin kan aaminkaa khaa'inka lagama yaqaano wala albaru min alfaajiri barriga faajirka lagama yaqaano ayb saa hadday dhacdo marka sidan soo socota yeela faqaaluu waxay yidhaahdeen kayfa binaa yaa rasuul allah rasuulka ilaahi xaalkeen waa sidee marka qaala waxau yidhi taakhuduuna maa tacrifuun waxa aad taqaanaan baad qaadanaysaan watadaruuna maa tunkiruun waxa aad la yaabaysaan ood inkiraysaanna waa ka tegaysaan watuqbiluuna calaa amri khaasatikum arrinta idinka idiin gaar ah baad u jeesanaysaan xaggeeda watadaruuna amra caamatikum danihii danaha guud iyo arrinka caamkaana waa iskaga tegaysaan markaas nin walbou naftaa marka adig taada ilaasho ayb taasay imaanaysaa marka qofka marka siduu ku ilaashan kara tiisa waa maxay arrin caama inuu ka baxo arrin caama marka ha ka baxo marka maxaa la leeyahay maxaa weeyaan marka ficil ahaanna ha uga baxo qowl ahaanna ha uga baxo dadka qaar badan waxaa laga yaabaa inuu leeyahy war arrimahan caamka ha layskaga tago laakiin fadhi ku-dirirka iyo warka iyo waxa uu sheegaayo iyo waa ku dhex jiraan marka haddaad gacanta ka daysato afka kula jirtana waa ku jirtaa ha u qaadanin marka yani waxaan ficil keliya uga tag inay tahay sidaadaba danahaaga kuu khaaskaa iska raaca haddii aadan yani daad day markaa qofku hadduu is leeyahay waxaan xaalkan baa yani waa la joogaa waxna ma qaban kartid bal inaad xallaysaa laga yaaba iska jooga asalaamatu laa yacdiluhaa shay qaala abu daawuud hkda ruwiya can cabdالlahi bni cmri can الnabiy salى اllah عalيه alي wslam min غayri wجhin qala xadaثna haarun bn cabdالlahi qala xadaثna اlfضl bn dukayn qala xadaثna yunus bn abi isxaaq can hilaali bni khabaab abi اlcalاء qala xadaثanii cikrimatu qala xadaثanii cabdالlahi bn cmr bn اlcaas qaala baynama naxnu xilli annagu xowla rasuuli اlah sal slam nebiga agaarihiisaan joognay id dakara alfitnata buu sheegay faqaala idaa ra'aytum الnaasa dadkii haddaad aragtaan qad marijat cuhuuduhum wakhafat ammaanaatuhum ay fududaatay fakaanuu haakadaa sidaan noqday washabaka bayna asaabicihi farihiisu isdhexgeliyeye qaala waxa uu yidhi faqumtu ilayhi waanuu isu taagay faqultu waxaan idhi kayfa afcalu cinda dalika sayn yeelaa markaa jacalanii illaahu fidaaka allah iga yeela furashadaada qaala ilzam beytaka gurigaaga laazim wamlik calayka lisaanaka carabkaagana hano oo milki carabkaaga qabto carabkaaga celi carabku marka waa ku jirya isaga laftirkiisa ayb wakhud bimaa tacrifu waxa aad garanayso yacni qaado wadac maa tunkiru waxaad inkirayso sharciga munkarku yacni kugula muuqdana iskaga tag wa calayka biamri khaasati nafsika nafsadaada khaasadeeda arrinkeeda ogow wadacanka amra alcaama arrinka guudna iskaga tag qaala xadaثna mxamed bn cubaadaة alwaasiطiyu qaala xadaثna yزiid bn haaruun qaala akhbarana israa'iil qaala xadaثna mxamed bn juxaadة can caqiyaة alcawfiyi can abi saciidin اlkhudriyi qaal qaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalيyه ali wasalam afdal اljihaadi jihaad midka ugu fadli badan kelimatu cadlin weeyaan cadaalad kelmaddeed waa cinda suldaanin jaa'irin suldaan jaa'ira agtiisa laga dhaho ow amiirin jaa'irin ama amiir jaa'ira oo dadka dilayo oo xaq agtiisa laga sheego kaasaa jihaad ugu fadli badan xadiidkanna marka wuxuu tilmaamayaa marka umaraa'u suu in macruufka la faro munkarka laga reebo aakhir zamanka marka umaraa'u suu baa badanayso markay bataanna iyaga macruufka in la faro munkarkana laga reebo culummaduna waa yeeli jireen intay u galaan ayaa macruufka ay fari jireen munkarkana ka reebi jireen kuwana marka waxaa dhici jirta in lagu dilo kuwana in lagu xabiso kuwo irsaaqda in laga gooyo baytulmaalka laga siiyo kuwo in yacni markaasi la garaaco waxaas dhan waa dhici jireen nebiguna wuxuu ka tilmaamay inay tahay afdalu jihaad kaas amiirka laakiin ama suldaanka wuxuu sheegiisu aadaab ama shuruud culmmadu u sheegaanaa jirto laabudda marka in la ilaaliyo kuwaas kuwaa markii la ilaaliyaa waxaa soo baxayaa marka jihaadka nebiga uu sheegaya sal اllahu alيyه ali wasalam haddaan la ilaalinina ma soo baxayo waxaas alimaam اlbukhaari waxaan u jeedaa ayb alimaam اlbukhaari fii صaxiixihi wuxuu ku soo saaray fii kitaabi اlfitan baabu alfitanu alatii tamuuju ka mowji اlbaxri can abi waa'il qiila liusaama abu waa'il baa marka wuxuu yidhi usaama waxaa lagu yidhi usaamatu bnu zayd waay low atayta fulaanan fakallamtahu fulaanka cuhmaanay ka wadaan maa cuhmaan u tagtid oo la hadashid qaala waxa uu yidhi innakum la tarawna annii laa ukallimuhu ilaa usmicukum ayb oo ma waxaad u aragtaan buu yidhi inaan aanan la hadlaynin yani cumaan ilaa haddaan la hadlay inaan idin maqashiyo miyaa shardi ah inii ukalimuhu anigu aan la hadlayaa buu yidhi fi siri hoos ani asaga keliya innagoo ah ayaan la hadlayaa buu yidhi duuna an aftaxa baaban laa akuunu أwala man fataxahu inta aanan furin albaab aniga aanan ahaanaynin ninka ugu horreeyo furo albaab aniga aanan ugu horreynaynin in furiddiisa inta aanan sidaa yeelin ayaan aniga cusmaan waxu sheega markaan waxu sheegayan idinka idin maqashiin maayo iyadoo kalena kitaabu badi lkhalqi buu ku soo saaray xaafidku marka eraygan dambo duuna an aftaxa baabantan albaabkan uu ka cabsaday inuu furo usaama maxay tahayna wuxuu yidhi ay baaba alinkaari cala ala'immati calaaniyatan baabka uu diidayo waxaa weeyaan in dadka madaxda ah loo naseexeeyo si bannaanka ah oo calan ahoo dadka dhan la maqashiiyo mimbarka korkiisa in laga yacnii wax looga sheego taas waay baabka uu diidayo khashyata an taftariqa alkelimatu si dadka muslimiinta kelmadoodu aysan u kala tegin haddii ninkii amiirkaa isaga aan loo tegin oon xaqa loo sheegin mimbarkaas keliya un laga qayliyo maxaa maxaa ratibmaya marka dadkii gabal inay nacaan oiyagoo aan is-arkin ninka madaxda ah iyo halkaas ka nacaayaan markay halkaa ka nacaanna waxaa ku xigta marka inay la dagaalaan dadkii baa kala tegaaya marka muslimkii dowladdoodii aa zuulayso hadday dowladdoodu baaba'dana shar iyo fasaad baa ku dhacaya middaas waa marka midda usaama uu baabka uu sheegaya ciyaad ibnu qanmin saxaabigaa wuxuu wariyey uu yidhi nebiga sal l slam waxauu yidhi man araada an yansaxa lidii suldaanin ninkii rabo inuu u naseexeeyo suldaan ayani falaa yubdihi calaaniyatan bannaanka yuusan soo dhigin walya'kud biyadihi gacanta ha ka qabto fain sumica minhu haddii laga aqbalo fadaaka sidii la rabay wa ilaa haddaan laga aqbalinna kaana adda aladii calayhi wuxuu korkiisa ah waa gutay ibnu abi caasim kitaabu sunna ayuu ku soo saaray culamada qaar xadiidkan waa xasaniyaan kuwana waa daciifiyaan midkan laakiin camalka saxaabadaaba daliil u ah iyo xadiidkii hadda bukhaari uu wariyey ayb ibnu cumarna sidoo kale waa sameeyeyba hadal mar mucaawiye uu yidhi bukhaari baa warinaya wuxuu yidhi ninka madaxtinimada annaga naga leh madaxiisa hana tusuyo markaasaa ibnu cumar wuxuu yidhi waxaan doonay inaan idhaahdo meeshana waxaan u imid uu yidhi bal dadka amay amay adiga kugu heshiiyaan oo haddaad meeshii tagto adiga ay ku arkaanoo dadkan amaad dejisaa mucaawiya marka hadalkan yidhi waa sanadkii la heshiiyey markaasaa waxaan idhi buu yidhi mucaawiya waxaan damcay inaan dhaho faxalaltu xubwatii maradii iigu xirnayd jilibkan furtay markaasaa waxaan damcay inaan idhaahdo waxaa kaaga xaq badan arrinkan man qaatalaka wa qaatala abaaka cala alislaam adiga iyo aabbaha ninka islaamka kula dagaala adoo gaala aabbahayoo gaala ninkii la dagaalamaya ninkaasaa kaa fadli badan kaana leh laakiin wuxuu yidhi waxaan inta aanan warkaas dhihin ayaa waxaan is idhi haddaad kelmad sheegto kelmad maanta tan waxay noqonaysaa kelmad maxmal iyo meel aadan u rabinna qof maqlaa inuu u qaadaa laga yaabaa muslimiintuna ay ku kala tagaan kelmaddooda ku kala tagto fakhtartu maa cinda allaahi waa iska sabrayiri wixii ilaahay agtiisa yaallaan doortay warkii ihaayey inaan sheegana waa iska dhaafay marka dad waxay ahayn hadalkooda iyo yacnii hadalka inay baaraanoo maxaa maslaxa ku sugan maxaa mafsado ku jir kadib hadla ayay wuu iska dhaafay marka liajli kelmadda muslimiinta yani yaysan noqonin ayb cumarna waa kii ibnu cabbaas kula teliyey laba nino wuxuu arkay hadduu cumar dhinto aniga hebelaan dooranayaa hebelaan la mubaayacona niman dhahayuu maqlay markaasuu cumar inuu dadka ka dhex hadla damcay ibnu cabbaas baa yidhi iska dhaaf meeshaan majliskan oo xajka acraab iyodayanii iyo dad culama dad waaweyn oo fadli badan muhaajiriintii hore ansaar kulli waa kulminaya ha ku sheegin markaad tagta madiine oo dadkii akhyaarta ah ay joogaan iyaga wixii talaha weydii laakiin meeshan ha ku sheegin calaa kullin marka afdalu jihaadin kelimatu cadlin cinda sulطaanin jaa'ir waxaa weeyaan isaga in loo tago laga ag sheega hadduu ku dila markaa jihaad saxa culummadiina tay samay jireen middaasay ahayd mimbar inay inta iska koraan mal wakhtiyadan dambaa la bartay oo xarakaadku soo baxeen laasiyama yacnii wakhtiyadii xarakaadkan marka ikhwaanulmuslimiinka iyo ay caalamulislaami ku soo bilaabanayeen ayaa waxay iska noqotayba marka mimbarkoo dadka madaxdoo mimbarka laga caayo in wax laga yidhaahdaa waxay iska noqotay diinba nacam ilaa waxaa aad arkay dadka qaar dhahaya wadaadkan maba ka hadlaba madax iyo waxaasna mimbarka madax iyo waxaas ugama hadlo ninkaasna aad u fiican yahay maxaa dhacay maanta dhan wuxuu ka hadlayaa yacnii dadka madaxda iyo shu-uuntooda xataa shu-uun laga yaabo wax dadka ugu sugan inaynan jirin ayb waa arki jirnay dad yacnii shu-uun guryahooda ka jirta xataa ka sheekaynayan ayb saasuu yeelaa iyo naagaha loo geeyaa iyo ka maxaa laga faa'iidaa wax aan macno lahayn aan ahayn waa munkar adigii hadda haddii lagaa qariyo gurigiisa ou la galay maxaa adig kaa khuseeya munkarkaasayb marka mimbar in layska tashhiiriyo maahan yacnii qaabkii ay salafku wax ku taqyiirin jireen sida wax lagu taqyiiri jiray waxay ahayd in loo galo iyaga xaqa loo sheego dadka iyaga madaxda intay u galaan u soo ammaano oo madaxa ka salsalaaxana oo markay bannaanka yimaadaanna caayana ibnu cumar wuxuu ku tilmaamay nifaaq inay tahay taas ayb markuu xagga ku jirana lacagu ka soo qaadana waa ammaanaya dadku waa kuu fiicnaayeen buu leeyahy dadku markuu u yimaadana dhibaato dhan ninkan waayuu leeyahy meesha jooga iyaguna dadka odayaalka in badan saas isaga shaqaysan jireen ma fiicna waxaas tafaruq muslimiinna wax laga dheefaayo male ayb waxaan caalamulislaami hadda ka socdo yacni sida ay ku jireen inay u dhaantaa laga yaabaan ayb tafaruq iyo mid walba oo hub inta loo soo daadiyo siduu rabo uu yeelo cadow unbaa ka adkaanaya xoogooduna waa baaba'aya qaala xadaanaa moxamed ibnu اlcalaa marka tan marka sidan baa axaadiidtaa faraha badan baa ku sugan marka manhajkii marka salafku saas waay oo ay wax ku taqyiiri jireen munkarka umarada ay uga celin jireen qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa qaala xadaanaa abu bakrin qaala xadaanaa mugiiraة bnu ziyaad almawsiliy can cadiy bni cadiyin nimankii marka saas aan sheegaya dariiqada qaldan qaatay ee wax ku soo tarbiyeeyey iyaga iyo dadkii ay tarbiyeeyeen isudheganayaa isku dheggan ruuxa yacni waxa lagu tarbiyeeya haddaysan ahayn tarbiya saxiix oo quyuudaadkeedii iyo sharcigeeda leh haddaysan noqonin adugu kugu soo jeesanayaan can cadiy bni cadiyin can ilcursi bni camiirata alkindiy can الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam qaal idaa cumilat اlkhati'atu haddii xumida la sameeyo fi lardi dhulka lagu sameeyo kaana man shahidahaa qofkii goobjoogga ka noqday fakarihahaa nacay wa qaala maratan faankarahaa inkiray kaana kaman qaaba canhaa qof ka maqnaaday oo kalea amaan baa dhex joogtaa waa inkirtay adiga laakiin nin ka maqanoo kala taa waman qaaba canhaa qofkii ka maqnaado fa radiyahaa raalli ku ah laakiin kaana kaman shahidahaa qof goobjoogka ahoo kale iyuu ahaanaya xumaan baa adiga dhex joogtaa laakiin waa inkirtay waa ka badbaadiy nin ka maqanoo kalaa tahay nin baa ka maqan laakiin afkuu kala jiraa waa la socdaa waana ka maqan yahay dembigeedu isaguna leeyahay قال xدثنا أحمد بن يونس yب قال xدثنا أحمد بن يونس قال xدثنا أبو شهاaب عن مغيرة بن زياد عن عدي بن عدي عن النبي صلى الله عليه لي وسلم نحوه قاaل مaن شhaهدهaa فaكرهhaa كاna kaمaن غاaبa عنها qofkii goobjoog ka noqdoo نco qof ka maqنoo kale قال xدثنا سليمان بن حرب وxفص بن cمر قال xdثنا شعبة وhذا لفظه عن cمر بن مرة عن أbي البkتري قال أخبرنيi mن سمع النبي صلى الله عليه لي وسلم يقول وqال سليمان xdثنيi رجل من أصحاaب النبي صلى الله عليه لي وسلم أن النبي صلى الله عليه لي وسلم قاaل لن يهلك الناaس dadka ma halaagsamayaan xatىa يucdirوu intay cudurdaar tiraan أو amase يacdirوu min أنفusihim ama ay cudurdaar siiyaan min anfusihim nafahooda ay ka cudurdaar siiyaan allah yani yucdiruu waxaa weeyaan ilaa acdara ay azaala alcudra cudurdaarkiibuu iska baabi'iyey marka acdara macnaheed waxaa weyaan cudurdaarkiibuu zuuliyey cudurdaarkii isaga loogu cudurdaari lahaa buu meesha ka saaray haddaad marka sidan yeesho dadku waxay halaagsamayaan markay wax ogaadaan iyagoo wax og haddana macsidii ay samaynayaan iyagoo inkiri kara ay raalli ka yihiin waa ilaa cudurdaarkii dhammaa iyagaa iska baabi'iyey ow yacdiruuna waa la dabdiyey waa la sheegay yacdiruu marka macnaheedu waxay tahay ilaahay bay waxay siinayaan marka cudurdaar uu ku halaago ayb min anfusihim nafahooda markaa ay ka siiyaan meeshan marka ibnu xajar fatxulbaariga juska saddex-iyo tobnaad xadiidka wuxuu leeyahay idaa anzla allaahu biqowmin cadaaban baabkaas idaa anzla allaahu biqowmin cadaaban xadiidkaas xadiidkaa markuu sharxayo wuxuu yidhi wayustafaadu min hada waxaa laga faa'iidaysanaya xadiidkan mashruuciyatu اlharabi min alkufaari inay mashruuc tahay gaalada ka cararidooda in laga cararo mashruucnimadeeda wa min addalamati iyo dadka dulmiga badan muslimiinba ha ahaadaan in laga cararo ayb yacnii meesha gaalada iyagu xukunka ay ku leeyihiin oo iyagu macsida ay ku samaynayaan laga cararo dalamada iyo kuwa dulmiga ku jirana laga ordo laga cararo laga dheeraado lianna aliqaamata macahum la joogoodu min ilqaa'i nafsi ila tahlukatiha nafta oo tahluko lagu ridaayo waa cadaab caama hadduu yimaado waa la dhimanaysa adigana walow niyadaada baa lagugu soo bixiyo qiyaame ah laakiin adduunyada iyagii baad la dhimanaysaa haddii zilzaal ku dhaco haddii wax kale ku dhaco waa kaan haada idaa lam yucinhum ibnu xajar marka wuxuu yidhi feeri waa haddii uusan iyaga xumaanta ku kaalmaynin waa marka la sheegayo oo uu tahluko isgeliyey walam yarda biafcaalihim afcaashoodana uusan raalli ka noqonin fa in acaana hadduu u kaalmeeyo ou radiya ama uu raalli ka noqdaba fahuwa minhum iyaguuba ka mid yahay markaa haddii uu markaa yacnii ku gacan siiyo dulmiga iyo macsida iyo kufrigu waa iyaguuba ka mid yahay markaa ee markaa naftiisa uu tahluukaynaya waa isagoo ka xun aan jeclayn haddana ku dhex jiran cadaabkiibaa marka tahlukada naftiisa uu gelinayo waa cadaab haddii uu dhaco cadaabka ku imaanayo marka macaasida goobaheeda iyo meelaheeda qofka inuu ka dheeraado baabu qiyaami saacati saacadda qumideeda waxaa ku soo arooray caddaynteedii buu u baab yahay qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala ahbaranaa macmarun can izuhriyi qaala ahbaranii saalimu bnu cabdillaahi wa abu bakr bni sulaymaan ana cabdallaahi bna cumara qaal sallaa bina rasuulu llahi sal l slama nebigaana tujiyey daata leylatin habeen salaata alcishaa'i fii aakhiri xayaatihi noloshiisa aakhirkeedii falamaa sallama markuu salaamo noqsaday qaama waa istaagay faqaala wuxuu yidhi ara'aytum bal ka warrama ma aragteen leylatakum haadihi habeenkiinnan cawadiinnan tan ah fa inna calaa ra'si mi'ati sana boqol sano madaxeeda korkeeda laa yabqaa minhaa baaqi noqon maayo minman axad huwa isaguba calaa dahri ilardi dhulka korkiisa ah axadun qofna ka baaqi noqon maayo qof yacnii dhulka korkiisa jooga maanta oo boqol habeenkan boqol markay ka xidhanto oo ay yacnii boqol sano caawa yacni kadib qof noolaanaya oo dhulka korkiisa yani ku sugnaanaya ma jiraayo qaala ibnu cumar ibnu cumar markaa waxa uu yidhi fawahala annaasu ayb fawahala fawahila labadabaa loo dabdiyey bifatxi ilhaa wayajuusu kasruhaa ayb fawahala annaasu dadkiibaa gefay fii maqaalati rasuuli illahi sal slam oraahdii nebigu uu yidhi ayay ka gafeen oo yacnii sidii uwayani sidii nebigu u yidhi si aan ahayn bay u fahmeen oo dihnigoodiibaa wuxuu aaday sawaabkii buu ag marayo meel kale si kale u fahmeen oo waxay u garteen iyagu markayis yidhaahdeen maanta laga bilaabo boqol sano hadda ka dambaysa cid noolaanaysa ma jirtaa oo adduunkiiba waa dhammaanayaan waxaa la sheegay marka abu mascuud albadri inuu isagu marka dhihi ou aaminsanaa yacnii ama ay la ahaydba boqol habeenkaas laga bilaabo markay boqol sano xiranta adduunye bas adduunye inay dhammaatay de nebiguna sidaas marka xaggaas uma wadin isaga ee wuxuu u waday qarnigan hadda dadkiisu waa dhammaanayaan macnuu saas u eega bukhaarina wuxuu u deliishadaa khadir inuusan noolaynba nebi khadir iyo inuunan noolayn kana u deliishada hadduu berigaasba noolaa calaa aqali taqdiir boqol sano kadib waa dhimo lahay markaa wuxuu yidhi fawahala الnaasu fii maqaalati rasuuli lah sal slm tilka fima yataxadauuna can hadihi اlaxaadiid can miئati sanaةi boqol sano yani ay uga sheekaysanayeen wainamaa qaala rasuulu lahi sal slm nebigu wuxuu yidhi laa yabqaa ma harayo oo ma baaqi noqonayo miman huwa اlyowma qof maanta calaa dahri اlardi dhulka joogo maanta qof hadda dhulka joogo qof dhalan doona nebigu kama hadlin qof hadda dhulka joogu ka hadlo yuriidu an yankharima inuu go-ayo dalika alqarnu sanadka qarnigaas قال xadaثna muسى بن سhل qال xadaثna xajاaج بن إbrاhيm qال xadaثna بن wهb qال xadaثnii mعaawiyaة بن صاlح عن cabdالرحمن بن jubayr بn نufyr عan أbيهi عan أbي ثacلبة الkhushني qاala qاala rasuul الlahi sl اه عl sلم nebigu waxau yidhi lan yucjiز اllah ilaahay ma cajzigelinaya hadihi اummata ummaddaani min نiصفi yowmin maalin barkeed ma cajzigelinayo marka نiصfu yowmkan wuxuu ka wadaa waina yowma cinda rabbika kaأlfi sanaةi mima tacuduun ayb weyaan ayb min niصfi yowmi min أyaam اllaahi marka aayadda waina yowma cinda rabbika kaأlfi sanaةi mima tacuduun nus marka maxay noqonay marka kun nuskeed waa maxay شaن boqol yani ummaddaani شhan boqol waa gaaraysaayb saasuu marka xadiidka macnihiisu lan yucjiz allaahu ilaahay ma cajzi gelinaya hadihi اlummata ummaddani min nisfi yowmin maalin oo maalmaha alla ah barkeed ma ku cajzi gelinayo ummaddaani oo yacnii way gaarayaan un ummaddaani ilaa شhan boqol waa gaaraysaa ayb xadiidka rijaashiisu waa iqaad laakiin marfuuc ahaan uma ansaxayo qaala xadaثna cmr bnu cuثmaan qaala xadaثna abumugiira qaala xadaثanii safwaan can shurayq bni cubayd can sacdi bni abi waqaas can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam qaal innii la arjuu waxaan rajaynayaa anlaa tacjiza ummatii ummaddayda inaynan caajizin cinda rabbihaa rabbigeed agtiisa an yu'aakhirahum inuu dib u dhigo nisfa yowmin maalin nuskii qiila lisacdin sacad baa waxaa lagu yidhi wa kam nisfu dalika اlyowm maalinkaa barkiisa nuskiisa waa meeqana qaala hamsumi'ati sana شhan boqol oo sana buu yidhi xadiidkanna waa daciif inqidaac bayna shurayx bni cubayd iyo sacd bn abi waqaas aakhiru kitaabi اlmalaaxim wbiاllahi towfiiq wsala اllah wslm calى nabiyina mxamed wclى ali